أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo warbaahin laga leeyahay maraykanka ayaa shaacisay in mujaahidiinta al-shabaab ay ku tallaabsadeen horumar ballaaran xilli ay aad u kordheen duqeymaha maraykanku sanadkan ka fuliyey dalka soomaaliya faldembiyeedyo aad u foolxun ayaa kusii badanaya gobolka tigre ee waqooyiga itoobiya xilli laga cabsi qabo in dagaallo hor leh gobolkaasi ay dib uga qarxaan sidoo kale warkeena waxaad ku maqli doontaan xalqadaha saddexaad gebagabada warbixinnadii aan ka diyaarinay guulaha tacliinta ah ee wilaayada jubbada hoose جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan warbaahin laga leeyahay maraykanka ayaa shaacisay in mujaahidiinta al-shabaab ay ku tallaabsadeen horumar ballaaran xilli ay aad u kordheen duqeymaha maraykanku sanadkan ka fuliyey dalka soomaaliya bashiir muxuudiin abu ayman ayaa inoo hayaa warbixintaasi waxaa isa soo tarayeen iyo jabka ay kufaarta caalamka gaar ahaan dowladda siliibiyad ah ee maraykanka ka qaaday taageeradii ay siin jirtay kooxda riddada soomaaliya oo muddo badan ay u adeegsan jirtay duulaanka siliibigaha ee lagu soo qaaday soomaaliya antiwor oo ah warfidiyeen laga leeyahay dalka maraykanka ayaa warbixin ay shalay baahise ku sheegtay in muddadii uu xilka la wareegay gaal donald trump ay si weyn u kordheen duqeymaha ka dhanka ah mujaahidiinta al-shabaab ee maraykanka uu ka fulinayo soomaaliya duqeymahan oo la tilmaamay inay rekoor jabis ku dhow yihiin marka loo fiiriyo muduxileedkii hore ee donald trump ayay warbixintu xustay inay kusoo idlaadeen guuldaro iyo fashil maadaama ay tiri mujaahidiintu ay sameeyeen taqadum baaxad leh muddo yar oo koobanna ay kula wareegeen dhul aad u ballaaran isagoo maraykanka uu soomaaliya ka fulinayo duqeymo uu ku taageerayo ciidamada soomaaliya iyo kuwa ee u s som haddana al-shabaab waxay guud ahaan dhul ballaaran ka qabsanaysaa koonfurta soomaaliya weerar ay bilowday bishii februaayo iyadoo la wareegtay tobanaan magaalo iyo tuulo ayaa lagu yidhi warbixinta warbaahinta antiwor kooxda riddada soomaaliya ee garwadeenka uu ka yahay xasan sheekh maxamuud ayaa warbixintu shaacisay in loo arko maamul aad u tabar daran islamarkaana lumiyey taageeradii baaxadda laheyd ee lagu siin jiray la dagaalanka mujaahidiinta al-shabaab warbixintan ayaa ku soo aadaysa xilli geesiyada tawxiidka ee bariga afrika ay ku tallaabsadeen horumaro waaweyn islamarkaana ay isku fidiyeen dhul aad u ballaaran oo istaraatiiji ah kana tirsan wilaayaadka islaamiga hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose aad baad u mahadsantahay bashiir faldembiyeedyo aad u foolxun ayaa kusii badanaya gobolka tigre ee waqooyiga itoobiya xilli laga cabsi qabo dagaallo hor leh oo gobolkaasi dib uga qarxaan khaalid xasan ayaa inoo faahfaahinaya warbixintaasi dhowrkii sane ee u dambeeyey heerarka dembiyada kala duwan oo ay ka mid yihiin dilka dhaca iyo afduubka ayaa si weyn ugu sii kordhaya magaalooyin badan oo ay ku jirto maqale oo ah caasimada gobolka tigray ee waqooyiga dalka ethoobiya sida ay shaacisay idaacadda duwej woldidheji shifella oo laga leeyahay dalka jarmalka sidoo kale waxaa la sheegay in faldambiyeedyadani ay yihiin kuwa ka dhashay xaaladda colaadii dhiigga badan ku daatay ee gobolkaas ka qarxday sannadii laba kun iyo labaatankii waxaayna wararku sheegayaan in xitaa carruurta yaryar la afduubanayo iyadoo madax furasho laga raadinayo wiil yar oo toddoba sano jir ah ayaa lagu soo waramayaa in dhowaan laga afduubtay gobolkaas kadibna la khaarujiyey iyadoona weliba hooyadii wiilkaas dhashay ay bixisay qayb ka mid ah lacagtii madax furashada ahayd ee laga dalbaday sida idaacad laga leeyahay dalka ingiriiska ay baahisay marka laga soo tago afduubka mararka qaar sababa dilalka foosha xun dembiyada la xidhiira kufsiga iyo dhaca ayaa iyaguna caadi ka noqday gobolka tigre dhowrkii sano ee lasoo dhaafay iyadoona haatan wadnaha farta lagu hayo lagana cabsi qabo dagaal hor leh oo dib uga qarxa gobolkaas geesta kale dilwadareedyada iyo afduubka ayaa noqday mid ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee maamulka ra-iisul wasaare abiy axmed waxayna falalka nuucan ahi sidoo kale joogto uga dhacaan gobolada kale ee oromada iyo amxaarada mahadsanid khaalid sidoo kale waxaad warkeena ku maqli doontaan xalqada saddexaad gebagabada warbixinadii aan ka diyaarinay guulaha tacliinta ee wilaayada jubbada hoose wariyaheenna faysal mahad soomaaliya ayaa qalinka u qaatay Watonini mnanini wanamtaki kujifunza masomo njia sahihi amtakuja kujua mugaambow waa deegaan dhaca jiinka webiga jubba waxa uu hoos tagaa magaalada kamsooma dadka halkan ku dhaqan waa beeraley xoogsato ah oo ku tiirsan nimcada biyaha webiga allaah fadligii muddo sannad gudihiis ah deegaankan ayaa soo shaac bixiyey horumar tacliimeed oo lama filaan ah maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose ayaa halkan markii ugu horraysay ka hirgeliyey machad ay dhallaanka reer mugaambow wax ku bartaan kaasoo loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee mucaad bin jabal radiallaahu canhu waxaana uu noqday xarun aqooneed oo carruurta deegaanka u furaya waddo cusub oo ay ku gaaraan iftiinka mustaqbalkooda macadka waxaa hadda wax ku barta ku dhowaad afar boqol iyo sagaashan arday oo wiilal iyo gabdha isugu jira waxbarashadooda waxay ka bilaabeen heerka farbarashada hase ahaatee maanta waxay gaareen heer aqooneed oo wanaagsan tani waxay muujinaysaa horumar degdeg ah iyo go'aan adag oo ay qaateen ardayda waalidiinta iyo macallimiintooda macallimiinta iyo ardayda macadka mucaad bin jabal ayaa dhowaan soo qabanqaabiyey bandhig cilmiyeed lagu soo bandhigayo waxbarashada iyo aqoonta ay kasbadeen goobta bandhigga ayaa lagu diyaariyey geedaha cambaha hoostooda waxaana halkaa soo camiray in ka badan shan boqol oo arday iyo dadweyne deegaanka ah ardaydu waxay ku labisanaayeen darees aad u qurux badan wejiyadoodana waxaa ku xirnaa marooyin lagu xardhay erayo taageero iyo gurmad nafsi ahaa oo loogu talagalay walaalaha muslimiinta khaza gacmahana waxay ku siteen boorar lagu qoray erayo dhiirigelin iyo sabarsiin ah soo dhoweyn kadib waxaa inoo bilowday booqashadeennii iyaguna waxay soo qadimeen bandhig cilmiyeedkoodii kelimad kooban oo soo dhoweyn ah waxaa goobta ka jeediyey arday ka mid a macadka kaasoo si diiran u soo dhoweeyey marti sharaftii kala duwanayd ee deegaanka booqatay sidoo kalena inoo soo sardiyey qaar ka mid ah duruusta ay ku qaataan macadkooda يا ضيوفنا الكرام نقول لكم مرحبا بكم ومرحبا إلى قرية مجامبو نرحبكم بقلوب امتلأت حبا وسرورا والله فرحنا اليوم ما رأينا مناسبة مثل هذه من قبل ونحن من جملة الطلبة الذين التحقنا بمدرسة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه التي تقع في قرية مجامبو تحت محافظة كمسومة في ولاية الجبة السفلى الإسلامية سنتعلم منها أنواع العلوم الشرعية والمادية منها التوحيد والعقيدة القرآن وعلومه الحديث ومصطلحاته الفقه وأصوله والسيرة النبوية واللغة العربية والصومالية والإنكليزية والسواحلية والجغرافية والرياضيات وسنجتهد كل الاجتهاد إن شاء الله ونسأل الله أن يجزي ثواب شيوخنا وأمرائنا وأساتذنا وآبائنا في الدارين بعون الله تعالى وقوته أتكلم باسم مدرسة معاد بن جبل وأنا طالبة من طلابها وأقتصل الكلام إن شاء الله أحييكم بتحية أهل السماء والأرض والأولين والآخرين وأهل الجنان ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثانيا أهنيكم وأرحبكم بفرحة وسرور في قلبي بعد أن رأيت هذه الوجوه الطيب النيرة أقول لأمرائنا ومدرائنا وأساتذنا وآبائنا وأمهاتنا وضيوفنا الكرام فزتم كما نحسبكم والله حسيبكم ولا نزكي على الله أحدا وطبتم وطاب منشأكم والله, والله قد بذلتم آخر جهدكم لتعليمنا من الظلمات إلى النور والله عنده حسن الثواب إليكم ونحن إن شاء الله مستعدنا للتعليم مهما كلفت الظروف على قدر استطاعتنا إن شاء الله ولا نضيع جهدكم إلى أن نتخرج intaasi kadib waxaa si caadi ah u bilowday bandhig cilmiyeedkii ardaydu soo diyaariyeen waa kuwan laba ka mid ah ardayda reer mugaambow oo su'aalahan isdhaafsanaya أين تسكن؟
أسكن في قرية موجامبو تحت محافظة كمسومة في أي حين تسكن؟
أسكن في وسط القرية هل أسألك سؤالا من حواراتي حول التوحيد؟
نعم اسأل من ربك يا أخي؟
ربي الله الذي خلقني ورزقني وخلق كل شيء فقدره تقديرا ما معنى الرب؟
معنى الرب هو المعبود المالك والمتصرف بأي شيء تعرف ربي؟
أعرف ربي بآياته ومخلوقاته لماذا خلقك الله يا أخي؟
خلقني الله لعبادته وحده لا شريك له ما عبادة سبحانه وتعالى؟
عبادته سبحانه وتعالى التوحيد وطاعته ودليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون sidaan hore idinkugu warramay bandhig cilmiyeedyada dhammaan kelimaadkii ku baxayay waxaa loogu hiilinayay reer filistiin waxayna ku saabsanaayeen dhiirigelintooda iyo sidaan u garab taagannahay dhammaan khudbadaha ay jeedinayaan ardayda macadka mucaad waxay ku baxayeen luuqadda carabiga taasoo muujinaysa juhdiga lagu bixiyey sidii carruurtan loo fahamsiin lahaa luuqadda islaamka iyo tan ahlu jannaha si ay u fahmaan diinkooda iyaguna dadaalka la geliyey way ka muuqatay لي كلمة إلى المسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها وإلى الصومال خاصة أبشروا فإن نصر الله آت يا أمتي أبشري بالنصر والخير والصلاح فإن الأحزاب انهدمت بعون الله وقوته وأتبعوا البواقي لكي ننتصر جميعا markan bandhigga waxaa nashaad u yeelaya macallin iyo koox ka mid a ardaydiisa waxay ku luuqaynayaan nashiid xamaasi ah waxa kale ee la yaabka ah ayaana ahayd in dhammaan ardayda iyo ka soo qaybgalayaasha xafladda ee dadka deegaanka ay wada xifdisanaayeen kuwaasoo si qurux badan isula qaadayay Umu dunia na kiyama wazazi tuwafundishe watoto njia ya haki wasije kulaumu. Dunia na kiyama wazazi tuwafundishe watoto njia ya haki wasije kulaumu. Dunia na kiyama Njia yetu, njia yetu, aljihadu, aljihad. Njia yetu, njia yetu, aljihadu, aljihad. Njia yetu, njia yetu, aljihadu, aljihad. Tutakuja kufariki.
intaasi kadib waxaa kelimad isugu jirtay bogaadin iyo tawjiihinba ardayda hortooda ka jeediyey sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimmada diinta islaamka in sha allahu tacaala mustaqbalka waxaan rajaynaynaa raggani waa madaxdii islaamka ee berito in sha allahu tacaala wilaada ka noqon lahaa bariga afrika in sha allahu tacaala insha allahu tacaala ayagaa qudaadii noqon doona ayagaa umaraa'ulxisba noqon doona ayagaa wilaadii noqon doona inay madaxdoodii kuwa noqdaan baan insha allahu tacaala rajay marka waxaa weeye reer mugaambi guul baa idiin bilaabatay guushaa idiin bilaabatay abidkiin ma aydan soo arkin tan oo kaleeto kitaab ilaahay oo wax lagu baranayo carruurtiinnii iyo waalidiintiinnii iyo macallimiintii iyo aqoon-yahankii iyo nuqabadii iyo ugaasiyadii ay gacmaha iswada haystaan iyo maamulkii hadda ka hormidaysaan fursad wanaagsan baad haystaan fursaddan ku adkaystoo gowsdambeedka ku qaniina Mimi mdhamini wanamtaki kujifunza masomo njia sahihi mtakuja kujua
markan waxaan u soo jihaysannay deegaanka buula isaaq oo iyadanu hoos tagta magaalada kamsooma sidaan si la mida waxaa deegaankan laga hirgeliyey macadka ibnu cabbaas waxaana wax ku dhigtaa arday ka badan laba boqol konton iyo shan arday sidii macaahiddii hore oo kale iyaguna waxay sameeyeen bandhig aqooneed heer sare ah waxay ku muujinayeen dadaalkooda iyo aqoonta ay qaateen waxaana la dhihi karaa tuulooyinka saaran jiinka webiga markan sidii hore ma aha haddii waayadii hore ay caan ku ahaayeen beeraha iyo kalluumaysiga webiga markan waxay xifaaltan adag oo dhanka tacliinta ah kula jiraan magaalooyinka iyo deegaannada waxbarashada ku horeeyey xaajaduna waxay maraysaa barbarkay ka baxdaa waa bakayla galeen waana arrin bogaadin mudan tartannada xagga tacliinta ku dhisan ee iminka laga dareemayo deegaannada wilaayada jubbada hoose ugu dambayntiina waxaa halkaasi aan ku soo gebagabayn doonnaa warbixinadii taxanaha ahaa ee aan kaga hadlaynay guulaha tacliinta ee wilaayada jubbada hoose inta aan soo gudbinnay iyo in ka badan oo horumar dhanka tacliinta ah ayaana si weyn looga dareemayaa deegaanadii aan booqannay hase ahaatee waxaan odhan lahaa tacliintuna dhammaad ma laha faanolana fari kama qodna
guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu